waxaa hoos u dhac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo saliidda macsarada suuqyada magaalada beledweyn taasoo ay sababtay in magaalada ay soo gasho sisin badan oo kasoo go'day beeraha shabeellaha dhexe caaga labaatanka liitar ayaa maraya qiimo dhan konton iyo saddex ilaa konton iyo afar doolar halka markii hore la iibin jiray lixdan doolar qaar ka mid a ganacsatada saliidda macsarada suuqyada magaalada beledweyn ayaa raadiyo beerula uga waramay qiimaha saliiddan mar waxaa jirtay afartan sideed doolar aan gadi jirnay mar waxaa jirtay konton doolar aan gadi jirnay mar waxaa jirta konton iyo laba doolar aan gadi jirnay mar marka la waayana waxay gaartaa ilaa toddobaatan doolar mar lixdan doolar meelahaasi ma gaarta marna mar toddobaatan ay gaartaa toddobaatan u sarrey jirta iyo siddeetan doolar marka haddoo kale markii maasaradu dhankan sida badan waxay nooga maa jirtay shabeellada shabeellada dhanka dowlad deegaanka etoobiya shabeelle dhankaasay aada nooga soo geli jirtay iyo biibaxaduba ka imaa jirtay markii dhankaas sanadkan laga waayey oo biyihii dhinacaas ka imaan jira la waayey shabeelladii xaggana sin waa laga waayey tii hiiraanna awaleyna waxnaba ka imaan marka waxaan ku caymayna laakiin shabeellada dhexe dhankeeda xigto dhanka joowaal xigto ayaa maaragtaahay wax laga tabcay taasaa dib loogu soo celiyay gobolka hiiraan iyadoo baashu nagu kacday oo caagu lixdan doorar uu kusii dhow yahay ayaa waxaa soo bilaabatay midaan shabeellada dhexe kadibna hoosaan usoo dhacnay konton iyo laba doolaraan maraynaa marka suuqu marna kor u aadaa marna hoos u aadaa waana ku faraxsan alxamdulilah ilaah baa mahad iska leh adduunyadaaba iska sidaasadba marba korna marna kor marna hoos labaatanlaha hadda wuxuu marayaa konton iyo laba marayaa hadda konton iyo laba markuu maraa markuu konton iyo laba maraa waxaan gadnaa liitarka waxaan gadnaa laba doolar dhibic sideed markii uu lixdan doolar ahayn waxaan gadi jirnay saddex doolar mar saddex doolar bar aan gadi jirnaa jirto mar xitaa waxaa jirta afar doolar uu gaaray laakiin hadda laba doolar dhibic sideed aan gadnaa nus liitarkana hal doolar iyo afartan hal doolar iyo afartan sentiaan gadnaa marka labaatanlahana konton iyo laba doolar aan gadnaa awal markii hore labaatanlaha waxaan gadi jirnay konton iyo shan lixdan doolar marba xilliyo ah laakiin hadda markii ugu dambaysa konton iyo shan lixdan meelaasaan gadi jirnay hoosu dhacaan hadda markuu ku yimid oo dhankan shabeelladan dhexe xigga wax naga soo galeen ay soo laabatay konton iyo laba doolar aan gadnaa maakaalka soddon iyo lix doolar aan gadi jirnay waa soo dhacayaa hadda hadda waxaan gadaynaa labaatan iyo siddeed doolar labaatan iyo toddoba doolar aan gadnaa hadda marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa annaga markii roobdoo caradu aaran noqoto ayaa geelaanu dhalaa in ilaahay aaran keeno si ummadduna ay u degto annaguna aan waxu helno bulshaduna maaragtaay ay nashaad u dareento waxaan ka mid ahay ganacsatada gobolka hiiraan markaan kaaga warramo ganacsiga macsarada meeshoo maraa waagii hore waxaa gedi jirnay jirgaanka lixdan doolar maanta waxaa waay konton iyo saddex konton iyo afar udhexeeya liitarka kale waxaa gedi jirnay saddex doolar maanta waxaa gadnaa laba doolar siddeetan marka waa isbeddelkaasaa marka meesha qaabka macsarada ku dhaca qiimaha la iibiyo saliidda macsarada ayaa hoos u dhac laga dareemayaa mar kasta oo dalagyada ka soo go'o dalka ay aada u bataan gaar ahaan sisinta oo inta badan laga sameeyo saliidda macsarada